Qoysaskaan oo ku nool kaamka Bilan ee ku yaala magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa soo wajahaya duruufo nololeed oo kala duwan. Duruufaha ugu daran ee ay haysto qoysaskaan waxaa ka mid ah biyo la'aan, waxbarasho la'aan, iyo caafimaad darro. Waa kuwan qaar ka mid ah qoysaska ku nool kaamka Bilan ee magaalada Beledweyne oo ka waramaya waxyaabaha ugu daran ee ay doonayaan in laga caawiyo.
Waxaan dalbanaynaa inuu Allah wax nooga soo dhiibo oo noola gargaaro dad masaakin oo ku marka saas aan jecelnahay. Xarun caafimaadna ma lihiin, meel waxbarasho ahna ma lihiin. Marka waxbarasho waa iska rabnaa ilma yatiim ku jirtaa agoon ku jirtaa in wax noola baro oo meel oo naalaga dhigo xarun naalaga dhigo ilmo wax noogu barto waxbarasho noogu siin iskuulo sida dugsiyaal in wax walba noogu sameeyo waa jecelnahay oo waan rabnaa gargaarkaas. Biyaha hada waa noo daran yahay wax hada oo biyo oo ma haysano mar waxaa waa marno tubadii hor waa noo joogtay balse hada biyo oo maanta hada aan haysano ma laha iska shubnaa biyaha. Waxaan codsan lahaa in gacan noola fido hay'adaha ay noo gargaaraan oo muslimiinta gacanta noo fidiyaan oo yacnaha dadkaas meeshas ku nool inay yacnaha kasoo gaaraan oo walaalahood gacan u fidiyaan oo wax walba ay u baahan yihiin ay siiyaan.
wax walba waa iskaga baahannahay waa iskaga baahannahay waxaan cunno wax la'aanaa jirto wax ma haysano barasho ma haysano ilmo dugsan oo ma dhigtaa iskuulla ma haysano caruur caafimaad ma lihin wax walba iskaga baahannahay waxbarasho iyo caafimaad iyo inayna soo gaaraan hay-adaha aan ka codsanayna Qoysaska ku nool kaamkan ayaa ka soo barakacay qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan iyo sidoo kale gobollada kale ee Soomaaliya.